salaan ka bacdi waxa aan idinla soo xidhiiday dhowr arrimood arrinta ugu weyn waxay daaran tahay shirkaa ka socda puntland caasimadda puntland ee garoowe nimanka hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada ay ku shirayaan shirkaas oo aan hadda bilaaban oo hore usoo bilaabmay oo jubbaland lagu soo shiray oo meelo kale lagu soo shiray bilowgiisina wuxuu ahaa baadil hadda waxaa la wadana waa baadil arrimahaasna waxay daaran yihiin burburka midnimada soomaaliyeed shirka iyo arrimaha la wado waxa uu dib in loogu celinayaa nineteen ninety one marka waa ka soo horjeedaa ummadda puntland iyo ummadda soomaaliyeedba waxaan leeyahay ha laga digtoonaado ha laga digtoonaado nimankaa isku sheegaya madaxweynayaasha maamul goboleedada saamsaantoodu waxayba u eg yihiin nimankii wardlooladay u eg yihiinba saamsaantoodu iyo dhaqanka iyo sida ay howlaha u wadaan marka ha laga digtoonaado baan leeyahay ha laga digtoonaado shirkaasu waa baadil waa baadil waa baadil waayahay laakiin soo muhiim ma aha maadaama ay yihiin madaxdii dowlad goboleedyada inay aayahooda ka tashadaan oo aan la isku halayn dowladda dhexe ee federaalka sida iyagu sheegayaanba
wax aaya ka tashiya oo meesha yaallaa ma jiraan waddanku waa federaal dowlad soomaaliyeed baa ka talisa iyagu waa maamul goboleedyo xidhiir way samaysan karaan oo xidhiir way yeelan karaan laakiin waxaanay wadaan hadda aaya ka tashi maahe waa burbur ummadda soomaaliyeed wixii laga soo gudbay bay wadaan wixii laga soo gudbay bay wadaan anigu waxaan aaminsanahay anigii intay la midkaa waxaan aaminsanahay in waqtigan la taagan yahay waa cusub uu u beriyey soomaaliya waa cusub soomaaliya u beriyey dowlad federaal oo wanaagsanna ay timi kana shaqaynayso dignitigii iyo sharaftii ummadda soomaaliyeed marka waxa ayba diidan yihiinba wanaagga iyo sharaftaa la soo celinayay nimankanu ka soo horjeedaan midna waan kugu darayaa oo waa niman waktigoodii dhammaaday waktigoodii dhammaaday neefka marka la gowraco dee wuu galgashaa markay naftu kasii baxayso xaaladii oo kale ay ku sugan yihiin waana ku salaamayaa waayahay waxaan rabaa ayoo kale inaan ku weydiiyo xaaf madaxweynaha galmudug wuxuu sheegay inaysan haddii galmudug burburto dowladda xamarna aysan nabad ahaan doonin sidoo kale waxaad la socotaa in doorasho ay ka dhacday cadaado oo garab ka mid a galmudug xildhibaanada ay doorteen axmed baasto oo ay u doorteen madaxweynaha galmudug arrintaasi siyaasi ka ahaan iyo musharax ka ahaan sidoo aragtaa
anigu arrintaa doorashada kolley arrin aan hadda wax ka tilmaami karo maaha oo weli ma cadda mana rabo inaan ka hadlo arrintan xaaf waxaan kaga baxayaa xaaf hore u yidhi dee waanu qaraab tagnay marka arrinta xaaf meelahaasay daaran tahay meelahaasay daaran tahay ku fogaan maayo waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo oo aan u hambaliyeeyo wafdi ballaadhan oo u waday boqor burhaan boqor muuse waftidaasoo lagu soo dhoweeyey degmada baran ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin iyo suldaanka guud reer maakhir suldaan siciid suldaan cabdisalaam suldaan maxamuud cali shiro si fiican loogu soo dhoweeyey socdaalkooda oo daaranaa arrintii shilka ahayd oo ka dhacday baran suldaankii halkaa ku dhintay waxaan iyagana u rajaynayaa wafdiga uu boqorka waday iyo suldaankaba inay arrintaas si fiican si fiican uga shaqeeyaan arrintaana xalkeeda la yimaadaan laguna kala bogsoodo baan rajaynayaa taasna waa taa ilaahayna khayr baan uga rajaynayaa inay arrintaasu si wanaagsan oo sulaxa ay ku dhammaato aadna waan u soo dhowaynayaa in la dhammeeyo sida ugu wanaagsan oo loo samirsiin karo suldaanka dadkii uu ka geeriyooday ama uu ka dhintay uu naga wada dhintay in la sameeyo boqorkiiyo suldaankuna waa mahadsan yihiin howl fiican bay wadaan waayahay maxay tahay fariintaad u dirayso shacabka puntland ee ku dhegaysanaya
shacabka puntland waxaan leeyahay shacabka puntland waxaan leeyahay waxa aad ahaydeen hooyadii ummadda soomaaliyeed baad ahaydeen waxaad ahaydeen hooyadii federaalka meeshii soomaali laga dhisay waa puntland iyayna noqon meeshii haddana laga dumiyey hooyadii federaalka waa puntland hooyadii soomaaliyeed waa puntland soomaali puntland baa isu keentay magacyaanu ina raacin meeshii laga dhisay dowladda soomaaliyeed soomaalina laysu soo ururinayey waa puntland inuu maanta haddana la yidhaahdo puntland baa laga burburinayaa soomaaliya ama dowladdii federaalka ahayd oo nabad iyo nolol oo sidii aad ogeydeen aad u soo dhowayseen madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre khayrqabe sidii la ogeyd aad u soo dhowayseen in haddana maanta la yidhaahdo waxaa laga burburinayaa puntland oo niman dangaaro wataa puntland ka burburinaya arrintaa diida diida oo ha yeelinina midnimada ha laga shaqeeyo soomaaliya ha noolaato adiga iyo bahda daljina aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu